wararka galabta iyo v o aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay maanta heshay tallaal dhan boqol iyo sideed kun oo goojo oo ay ku deeqday dowladda faransiiska tallaalkan ayaa ah nooca oxford astrazeneca soomaaliya waxay sheegtay in ilaa iyo haatan dadka laga helay cudurka ay yihiin shan iyo toban kun toddoba boqol soddon iyo shan halka dadka ku dhintay ay tiradoodu tahay siddeed boqol soddon iyo toddoba qof xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maanta laga soo dejiyey wejigii saddexaad ee tallaalka astrasineka ee covid sagaal iyo toban kaasoo tiradiisu gaarayso boqol iyo siddeed kun oo shixno tallaal ah tallaalkan oo ay soomaaliya ugu deeqday dowladda faransiiska ayaa loo soo marsiiyey hay-adaha unisef iyo w h o waxaana garoonka muqdisho kula wareegay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya doctor axmed xuseen macalin gurey oo ka mida mas-uuliyiintii ka qayb gashay xafladda wareejinta tallaalka ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan tallaalka isagoo dhanka kalena u mahadceliyey dowladda faransiiska tallaal uu nooga yimid waddanka faransiiska oo boqol iyo siddeed kunoo daws ah aadna waan oogu mahadcelinaynaa dowladda faransiiska iyo shacabka faransiiska iyo yurub yunionka iyo cid kasta oo maxaanku idhaahdaye tallaal naga kaalmayso ummadda soomaaliyeed waa waddan u baahan tallaalka sooma in la soo gaarsiiyo w h o iyo gavi iyo unishefna aad bay nooga caawiyaan tallaallo kalena waan rajaynaynaa oktoobar intayna dhammaan iyo sebtembar gudaheeda dadka soomaaliyeed weli aad isumuusan tallaalin oo boqolkiiba adduunka kale meesha toddobaatan iyo lixdan iyo siddeetan ay sii marayaan dadka soomaaliyeed waa wax laba ka yar ilaa haddeerta laba iyo baa la isku haystaa inuu u dhaxeeyo waxaan aad ugu baraarujinaya dadka soomaaliyeed inay istallaalaan tallaalku lacag ma ahan waana wax caafimaadkooda iyo naftooda badbaadinaya taasna aad baan ugu bogaadinaya uguna dhirigelinaya waddamada naga kaalmeeya iyo hay-adaha deeqda bixiyana waxaan aad ugu mahad celinayaa kaalmaday ummadda soomaaliyeed la garab taagan yihiin mal walbo sidoo kale qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in ujeedka tallaalka loo keenay ay tahay in soomaaliya laga saacido ka hortagga caabuqa halistae covid sagaal iyo toban qoraalkan ayaa lagu sheegay in imaanshaha wejiga saddexaad ee tallaalka uu ku soo beegmaya xilli uu covid sagaal iyo toban markii saddexaad ku soo laabtay soomaaliya islamarkaana waxa keliya ee lagu joojin karo uu yahay tallaalka oo ay si siman u qaataan guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada tallaalka covid sagaal iyo toban ee maanta muqdisho soo gaaray ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ee aysi soo tarayeen kiisaska la xidhiira xanuunka safmarka ee koronafirus kaasoo afartan iyo siddeedii saac ee ugu dambaysay la diiwaan geliyey in gudaha caasimadda ay ugu geeriyoodeen toban qof xasan kaafi qoyste v o a muqdisho